إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamada bangaraaf oo ka dhacay duleedka degmada buulabarde ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hub ku soo furtay dagaal ay shalay kula wareegeen deegaanka daynuuna ee gobolka baay mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada saddex iyo tobnaad ee silsiladda humul caduwu faxdarhum waxaa dowladda maraykanka ku dhowaad shan iyo toban sano u xihan nin soomaali ah oo ay kaxaysteen isagoo ka jilaabanaya xeebaha soomaaliya wilaayadda islaamiga ah ee mudug ayaa duura diiniya u soo xirtay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka caad u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamada bangaraaf oo ka dhacay duleedka degmada buulabarde ee gobolka hiiraan warkaas iyo war kaleoo la xiriira waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday ciidamadan kuwa oo ku socdaalayay duleedka magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan sida aan kasoo xiganay dadka ku dhaqan buula burde dagaalka ayaa ka dhacay meel labaatan kilomitir u jirta magaalada ka hor dagaalka waxaa qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana gubtay gaari uu nuuciisu yahay cabdibele oo uu qara saarnaa dhacdadaas kadib waxaa xigay kabiin ama weerar dhabagal ah oo isku bedelay dagaal toos ah kaas oo socday in muddo ah waxaana natiijada dagaalka iyo qaraxaba ay noqotay dhimashada toban askari oo ka tirsan ciidamada uu maraykan ku tababaray iyo sidoo kale dhaawaca shan iyo toban kale sida aan ka soo xiganay ilo lagu kalsoon yahay ciidankii uu maraykan ku tababaray islamarkaana jabka la gaarsiiyey ayaa dib ugu laabtay magaalada buulaburte gaar ahaan xerada jabuutiyaanka iyagoo wata meedad iyo dhaawacyo wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo buulaburte ayaa sheegaya in saaka xerada jabuutiyaanka ay ku soo degeen laba diyaaradood oo qaaday meedadka iyo dhaawacyada ciidamadii uu tababartay maraykanka kuwaas oo geeyey magaalada muqdisho ciidankan uu maraykan ku tababaray ee khasaaraha ba-an la kulmay ayaa ahaa kuwii soo maray deegaanka show islamarkaana gubay isbitaalkii dadweynaha iyagoo sidoo kale burburiyey ceelashii biyaha ee ku yiilay deegaanka show oo ay dadka shacabka ah isticmaali jireen iyo sidoo kale xoolo dhaqatada dhanka kale tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar shala gelinkii dambe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku sugnaa deegaanka daynuunay ee dhacaduleedka magaalada baydhabo dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamadii la weeraray inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii la weeraray ayaa ku dhintay dagaalka halka sidoo kalena ay saddex kale ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala howlgalla ka fuliyeen gobolada banaadir iyo shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen bar koontarool oo degmada wadajir ee magaalada muqdisho ay kaga sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadii weerarka lagu qaaday ee ku sugnaa barta koontarool ayaa markii uu dagaalku waxyar socday waxay isaga carareen goobta waxaana halkaa la wareegay ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo goobta ka qaatay laba qori oo a k ah iyo sidoo kale hal boosh oo ay ciidamadan ka carareen dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen buundada deegaanka berire oo hoostaga magaalada afgooye mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada saddex iyo tobnaad ee silsiladda humul caduwu faxdarhum maxamed amiin ayaa warbixin ku saabsan muuqaalka ay baahisay alkataa'ib inoo soo jeedinaya
أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن
mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay fiidiyow la daawan karo koob iyo labaatan daqiiqo islamarkaana uu kasoo muuqanayay basaas dhowr bilood ka hor maxkamadda islaamiga ah ay xukuntay laguna magacaabo abuu cabdinuur fanaay abuweershe abuweershe oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka ee c i a da ayaa sidoo kale ahaa sixiroole sidaba uu afkiisa ka sheegay waxaan ahaa jir sixiroole muddo waxaa ku shaqaysanaya adiga afar sana mal sixirka dhowr qayb ayuu yahay ani qaybo ayaan ka bartay qaybahaasoo sida madiidada raadqaadka faalka sida madiidada waxaa loo isticmaalaa gabar baa rabtaa inaad adiga aada wax ku samaysid barafuunka ayaa marsanaysaa gabadhii waxaad rabta waad ka helaysaa gabar saas markii aad ku samaysid waxay noqonaysaa gabar way ku imaanaysaa haddii aysan ahayn gabar adkaar badan ama qur-aan badan sixirkii wuu qabanayaa gabadhii kolba ee wixii adig markaas ugu baahan tahay adig aad u samaysid wax waa kuu fulayaan intaasi kadib waxa uu ka hadlay qaabka uu basaasnimada u galay ee cidda ku xirtay sirdoonka maraykanka maalin maalmaha ka mid ah waxaa ii timid gabar la yidhaahdo farto ayaa waxaa ii bandhigtay shaqo juwaasiis ah muddo ayaa igu soo nonoqonaysay saddex maalmood ah kadib waa ka aqbalay walaashii farto shaqadii waxay i tiri keligaada ma ahee abuugow iidan soo qor bay i tiri iidan keen rag kula shaqeeya keen bay i tiri rag baan diyaariyey rag baan qoray raggaasoo ay kamid yihiin cabdiqaadir cadaane ibrow baandheey xasan buuhow rag baan diyaariyey raggiyaan u geeyey waxa uu intaasi ku daray in isaga iyo rag uu ka mid yahay basaas la yidhaahdo calas ay bannaanka fog ee koonyo barrow ka soo kaxeeyaan ciidan diyaarad ku soo degay kuwaas oo hoobiyaal soo tuuray waxaana xusid mudan in hoobiyayaashaasi qaarkood ay ku dhaceen dameer uu isagu lahaa subaxdii markii ay taas ay dhacday oo kan subaxdii magaaladan soo galnay maxaa dhintay waxaa noo sheegay dameerkii iyo aniga aan iska lahay iyo iyo wuxuu dhintay idaaley ayaa ku dhammaatay wax kale wax kuma gaaran taasuu noo sheegay sidii asaaba gudbiyob anaga inaantan la gaarinob lacag dhan markaas waxaa aan qaaday aniga shan boqol dollar shantii boqol lacag baan ka siiyey laba boqolaan ka siiyey saddex boqol anaa duubta calasna saddex boqoloo aan kula heshiiyey saddex boqol aan ku siinaan dhahay waa igu leeyahay deen waay lacagtii ab yaraato shan boqol ee naqad fartaha shantii boqol aan ka qaata mar kale ayuu sheegay inay isku dayeen inay soo kaxeeyaan laakiin wax yar kadib dhaqdhaqaaqoodii ayuu basaas kale oo deegaanka kuunyo joogay uu u sheegay inay iska laabtaan haddii kalena halis ay gelayaan sidaa ayayna ku laabteen ciidankii diyaaradaha lagu keenay abuuweershe ayaa waxa uu isdaarka ku faahfaahiyey dhagarihii ay maleegeen waxa uuna qiray inuu qalab dhigay goob la duqeeyey oo ay saddex qof ku nafwaayeen waxaana sidoo kale uu sheegay inuu gudbiyo xogo qaybaha dambe ee filimka ayaana waxa uu ku caddeeyey in door weyn uu ku lahaa duqeyn lagu dilay nin la odhan jiray dheereeye waxaa arkay nin la yidhaahdo dheereey aan fiiriyey nin sarkaal ayuu eg yahay xasan buhowan ari la gadgadahay maxaa waayan dhahay xasan buhowan ninkan horta adaa la shaqaynaysaa ninkan dad waaweenka waa ir hay waaweenka waa wixii nala soo dir anaga waaweenka waaye soo qawo naftirkiisa xasan nambarkii ayaa ka soo helay awalba nambarkiisa waa moobaylkiisa ugu jiray waa ii soo gudbiyey waa ii soo gudbiyey nambarkii gudbiyey ninno aan ahayn aan dhahay sarkaal ah haye nambarkii aan u gudbinay nambarkii markay u gudbinay ninkii ahaa muddo laba beri markay kasoo wareed wuxuu niyi shaqadii dhic rabtaa hee ninkii bal la socda haye intaasi kadib waxaa dhacday inay ninkii sii dabagalaan xasanaa waa ay shaqadii dhic rabtaa aan dhahay ninkii la soco xasan shaqadii ninkii suuquu imaaday asoo watay acag wata ninkii wuu bahay meel duurka aan saan umal meel suuq agtiis ayuu saan uga degtay xasan wuu dabagalay saaxiibkiis waa kolma shaka ma shakanahay xasan intaa waxbuu ku yiray ani iima sheegin wixii ku yiri laakiin intuu u socdaa male uu ii sheegay kadib haye u sheegay diyaar waan dhahay waa fuli walu walu fuli karaa xasan shaasuu leeyahay xasan isku hadal wuu la hadlay shaqadii sidii dheer ay ku asiibtay bahash gantaalkii gantaala lagu dhuftay shaqada basaasnimada ah ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay tahay tan ugu liidata waxaana ugu dambayntii ay ku dhammaataa qoomamo iyo shallayto aanan waxba tarin iyadoo tii aakharana ay kuu dambayso
allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika aladiina ishtaraw dalaalata bilhuda famaa rabixat tijaaratum wamaa kaanuu muhtadiin waa dadkii hanuunka inta iibgeeye baadida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen wahaakada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu noocaas weyaan
waxaa dowladda maraykanka ku dhowaad shan iyo toban sano u xiran nin soomaali ah oo ay kaxeysteen isagoo ka jilaabanaya xeebaha soomaaliya cali aadan xasan ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in dhallinyaro soomaali ah ay ku xiran yihiin xabsiyada dalkaasi mid ka mid ah dhallinyarada ayaa warbaahinta la hadlay isaga oo sheegay in muddo laba iyo toban sano ah uu ku xiran yahay xabsiyada dalkaasi dhallinyaradan ayaa waxaa laga qabtay xeebaha dalka soomaaliya iyaga oo ka shaqaysanayay wiilkan dhallinyarada ah oo ku xiran gobolka virginia ayaa waxaa laga qabtay xeebaha dalka gaar ahaan xeebta magaalada kismaayo
waxaan u dhashay wadanka soomaaliya magaalada guudan ku dhashay xamaraan ku barbaara waan xidhanahay labi toban sanaa xidhanahay aniga niyo anaa wadanka soomaaliya anoo ka shaqaysana xeebaha soomaaliya ka shaqaysana ayaa xeebaha soomaaliya ciidamada maraykanka ka qabteen waxay ka qabteen xeebaha soomaaliya dhinaca kismaayo xaggeeda anoo mutaqaana ka shaqaysanaano marka dagaal ay mutaqaana danooyimi uuna qabtay wuxuu yii dad waxaa tiin oo yii burcbeeda wadanka ay nagu soo xawileen ay noo soo qaadeen waxaanay qabteen labada kun iyo tobankii bishii aabanta eebo kowdeydii xeebaha dalka ayaan laga kalluumaysi karin iyada oo laga cabsanayo tan mid la mid ah inay ku dhacaan kalluumaysatada taa beddelkeedana waxaa xeebaha fadhiya maraakiibta shisheeye oo uu ka midka yahay maraykanka halka warkaas aad kala socotaan oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dowlad diini ah u soo xirtay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka caad maxamed ciise ayaa ka waramaya deegaanka caad ee hoostagta degmada xarar dheere ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey dowrad socotay muddo saddex maalmood ah dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ayaa waxaa loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka caad haddaba qaar ka mid ah dadkii dowrada qaatay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ku qaateen waxaan u mahad celinayaa culimmada islaamkaa walaayada gobolka mudug gaar ahaan deegaanka caad iyaga oo soo diyaariyey dowladan mucaad binu jabal loogu magac daray annaguna aan ka faa'iidnay caqiidada islaamka oo tawxiidka ah aan ka faa'iidnay mawdka asturkiisa oo afarta qodob oo xaqa uu leeyahay ugu horrayso aan ka faa'iidnay cilmigaas naga daahnay dhammaantiis oo laysku daro taasna waa mahad ilaahi baa mahadda iskale waxaana uga mahad celinaynaa xarakada innagoo ka mid ah ardadii soo dhiganaysay maalmahan hadda lasoo dhaafay saddexda maalmood ah dowladii sharafta laheed ee noo socotay ee ka hadlaysay axkaamtii faraha badneed ee meydka iyo towxiidka sidoo kale qaar kale ayaa waxay yidhaahdeen dowradii saddex beri noo socotay oo sida aadka iyo aadka ugu diirsanay waxyaalo dhan aanna aqoonna aan ka baranay marka dowradaas afar arrimood ayay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay towxiidka fiqiga cibaadada iyo axkaamta meydka sida loo dhaqo iyo si loo diyaariyo iyo sida loo duugo iyo wax walba oo ku saabsan meydka iyo waajibka uu ku leeyahay dadka muslimiinta uu dhex yaallo marka culimmadii macallimiintiina soo gaarsiisay waxaan ka codsanaynaa inay noo soo celceliyaan dowlaadka diiniga ah ayaa si isdabajoog ah waxay ugu dhacaan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa